shabaal faaraxadan dhinaca kalete axmed aadan dheere oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay gobolka mudug ahna waaye arag muddo badan u soo joogay marxaladihii kala duwanaaye gobolka uu soo maray ayaan isna ka waraysanay xaaladda gobolka siiba gaalkacyo iyo kusoo noqnoqoshadeeda colaadeed subayr sheekh axmed oo waraystay axmed aadan dheere ayaa marka hore waxaa weydiiyey gaalkacyo ama gobolka mudug waxuu uga duwan yahay gobollada kale ee dalka uu halkan kala dhigay colaad aan dhammaad lahayn
hay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu su-aashaas aad u weydiisay horta waxaa goobtan ka dhigay meel colaadeed oo aan saldhigan waa waxaa sababay hadda xilligan waxaa sababay magaalada labada xukun oo aan is-ogolayn oo ka jira oo aan xeer hoosaad lahayn oo nidaam lahayn ayaa sababay inay colaaddu ka jirto dadka markaan kuu hormariyo shacabka magaalada kuma dirirsana waana yaqaanay dowdantooda sida ganacsatada culimada odayaasha sida aad hadda suuqa ku arkaysid weli ganacsigii shaqadii waa socotaa xabadiina waa socotaa intaa ma garan waxaan marka kuu sheegayaa mar haddaan kuu sheegay macnaha magaalada waxaa ka jira gaalkacyo waa magaalo weyn oo leh laba xukun waxaana la yidhi doon laba naaquudilay waa jabtaa xalka intaana u gudbin waxa weeye waxaad arkaysaa hadda maxaa dagaalkan sababay dhaawac iyo dhimasho iyo barakac waxaa sababay jaanyar oo dowlad hoose cabiri jidhay markii soomaaliya ay jidhay oo maskaxda caqliga ku shaqaynaysaa jidhay baa hadda sababtay barakac iyo dagaal dhimasho iyo dhaawacba keenay oo laysku qabsanayo oo laysku qabsanayo dadaa marka waxaad arkaysaa degaanka iyo nidaamka ka jira magaalada soomaaliya kama jirto magaalo aan xuduud lahayn degmo aan xuduud lahayn ka soo qaad hadda xamas toddoba iyo toban degmo weeye toddoba iyo tobanka degmo xuduuday leeda gaalkacyana male yaa sababay baa la is odhan karaa oo yaa ka dambeeyaa la odhan karaa waxaa ka dambaysa dowlad dhexe oo aan dan ka lahayn waxba kala jahaynayn ayaa jidha kuwa hadda joogaana sooma jeediyaan inay iyagu samaystaan xuduud iyo nidaam intaasaan hadda rabay inaan kuxusuusto okay taarikh ahaan waa wax soo jiray weligeed gaalkacyo waxay la nooleed colaad ma la soran karaa gaalkacyo dowladdii dhexe oo hadda burburtay anigu waa ka tirsanaa maamulladaan ka tirsanaa guddoomiyahan ka ahaa degmooyinka qaarkood waxaan kuuga caddaynayaa magaalada gudaheeda waa la istamhaali jiray waa la ganacsan jiray miyiga haa reer guuraagu weliga waa diriri jiray ceelal iyo xabsin iyo wax kasta waa ku diriraado daaqbu ku diriraado hidda iyo dhaqan bay isaga leeyihiin laakiin magaalada colaadi kama jirin maamulladan cusub ka hor kama jirin gudaheeda nidaam bay lahayd haddaan la helin nidaamkii oo kalena suurtagal ma noqon karto taasaan ugu caddaynay waa tahay arrimaan hadda taagan horeyna dhowr jeer u dhacay ma siyaasad bay salka ku hayaan mise isfahm darro kale
waxa weeye arrimahan waxaa la odhan karaa siyaasadda salka ku hayaan waayo shacabku ma dirirsana waxaa dirirsana laba xukun oo magaalo gudaha la yidhi qaata oo oo maamula wax suuragalla maaha soodin ma leh calaamad ma leh dowladda hoose meel canshuurteeda ku egtahay ma taqaan boolisku meel shaqadiisu ku egyahay ma yaqaan laba guddoomiye iyo laba gobaratoore iyo bay leedahay hadda mas-uuliyada ka dhaataasi iyadoo aan xad loo kala samayn oo la kala jahayn inay nabadi ka dhacdo waa maya waxay sababtay goofafkii ku yiilay goofafkii gaalkacyo ku yiilay hadda in lagu diriro taasay sababtay gartay isfaham isfaham iyo wadahadal in wax lagu xaliyo maxaa diidaya inta xabadda la isku qaadanayo waxaa diidaya oo arrintan xabadda diidaya runtii waxaa la odhan karaa waa garasho xun waa garasho xun waxaana la kala xaniftay oo labadii isu imaan lahayd oo wada hadli lahayd waxaa suuragal u noqon weyday inay iyagu wada fadhiistaan haddii hadda labada madaxweyne ama labada gobaratoore xiriir leeyihiin iyo iswaraysi tanuma dhacdin iyagii baan lahayn waa kala qoqoban yihiin anaa amiir waa anta amiir umayusuuqulximaar baa carabta tiraahda meeshan waxa weeye waa kala qooqon yihiin xabadi xal maaha wadahadalla waa loo baahnaa dadka wadaadada qaybiye iyo oo culimada iyo haddii kure ganacsatada iyo dhegis looma sharaqsiiyo yacni waxaa ka isfaham la-aanta waa ka timid waxaan maadaama nidaam maamulina salka ku hayso ciddii maamulka mas-uuliyadda ka hayd waa dowladda dhexe marka runta kuu sheego iyadaan isku diraysa dadka saasaan ku caddayn
sidee loo heli karaa marka nabad iyo wada noolaansho isfaham ku dhisan markaad fiirisid
waxaan loo heli karaa hadda malakan wixii ka dambeeya talo in loo gudbo oo caqli loo gudbo maxaa xalkaas anigu waxay fikradeyda gaabani tahay xalku in la helo soohodin maamul oo ku meel gaara oo u dhaxaysa labadan maamul oo magaalada dhexeeda isku haysta inta laga helaayo maamul mud midaysan oo hadda ayaamaha kan aan aan suuroobayn taasaa lagu heli karaa markaa soohodintaa la helo si sahlan baa loo raadinayaa xalkeeda waayo haddaan calaamad la kala dhigan oo intii la dhex la dhex marin la odhan intaasna idinku maamula intaana idinku maamula suuragal ma noqonayso mana joogsanayso askariga meeshaa jooga iyo kan xagga jooga saasay xabadda isugu hidayaan ugu dambayntii a ugu dambayntii axmed adoo maasan yaa weeye cidda ay ka go'i karto nabad waarta oo gaalkacya ka dhacda islamarkaana isfaham ka dhex dhalisa bulshada gaalkacya ku dhaqan marka shacabku maamulayay oo aan maamulada dawligaha jirin oo maamul goboleedyada ah shacabku iyagaa wada hadli jiray waana is afgaran jireen dantoodana waa yiqiineen intii maamuladu dhismeen waxay taladu ka go'daa labada maamul oo ishor fadhiista oo guddi dhexdhexaada hela oo wax loo qaybiyo oo wax kala jeheeya oo caqli saliima hela ayaa arrintaas ku ku xilgeli kadhaa dawladda dhexena ayan kala ayan kala xirxirini ay daacad ka tahay waa ku celinayaa dawladda dhexe daacad kama aha baa la sheegayaa xantu waa badan tahay waan ogsoon tihiin waxa weeye dawladda dhexe hadday daacad ka tahay maalin walba intii wafti yimaado oo lala hadlo iyagoo aan soodin iyo calaamad iyo wax la kala odhan walaalaha habelo maanta khaldhali joog waraadaha saxaane wax hawsha wad waraadaha khaldana jooga iyagoo aan odhan bay ka dhaqaaqaan waa arki waa dareemaysaa xalku waxa weeye in la helo guddi dhexdhexaada labada maamul isoo fadhiistaan labada dowlad goboleed xal waarana laga gaaro baa gaalkada ku xasili kadhaa baadiyaha waxaa dhibta ka jidha magaaladay ka baxdaa run baan kuu sheegayaa hadda soodintaan hadda markaan kuuxan warramo anugu degaanka dab baan u aqaanaa oolad hadda yaryaro ka da-ay bariga mudug oo degmada jiriiban iyo udhaxaysa gaalkacyo reer guuraag hadda waa wada degeen oo wada xoolihii waa wada daaqayaan taasaan kuu cadaynaya inaan dadka dadkeed reer guuraaga aan dhibo dhex oolin xoolaha waa la kala irsadaa iyagoo meesha dhiiqda isugu tegin daydare iyo soonihiisa iyo iyo cadduunkaas intaasaan kuu cadaynayaa waxaan kuu sheegayaa arrintaas in la helo dawlad daacada oo waxaan ka fekeraysa kaasi waxau ahaa axmed aadan dheere oo siyaasi